waxaan ka warbixinaynaa howlgalka caawa oo ku saabsanaa xaqiijinta amniga degmada warta nabadda si loo xaqiijiyo amniga waxaan baaritaan ku sameynaa guryaha waxaan ku sameynaa baaritaan gaadiid kala duwan waxaan la hadalnay bulshada oo mataqaanaa qayb ka ahayd muxuu ahay wacyigelinta annagoo fulinayna amarka taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaan baaritaanka loogo lahaa inaan hubinno amniga xaafadda amniga degmada si guud si gaar ah waxyaabaha maanka dooriya oo mataqaana runtii noo ahaa priority koowaad iska lahaa oo si loo mataqaanaa looga hortago iyo ciyaalka mataqaanaa fawdada runtii ayana qayb ka ahayo oo muxuu ahaa sameeya weerada oo kale tuugada runtii oo dadka ka dhaca teleefanada waxaasoo dhan ayaa ayaan mataqaanaa aan aan looga hortagayey howlgalka caawa waa sii wadi doona haddii alla idmo ma aha kii ugu horreeyey mana noqon doono kii ugu dambeeyey haddii ilaha idmo amarka taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaa amar lagu bixiyey degmooyinka dhan oo gooni aan u ahayn degmadan in baaritaan laga sameeyo habeenkii la hubiyo baabuurka gaadiidka kala duwan la ogaado degmada dadka degan hoteellada degmada ku yaalla la tiro koobo dadka degan la ogaado qayb ayay ka ahayd caawa waxaan tagnay hoteello kala duwan oo ku yaalla degmada wardhigley degmada warta nabadda waxaana hubaynay dadka degan iyo nooca ay yihiin dad waxaa jira lagu soo qabta howlgalka oo mataqaanaa looga shakiyey tilmaantooda la gara waayey waa baaritaanaan ku samayn doona anagoo la kaashanayna hayadaha amniga kale waxaan rabnaa inaan u mahad celino shacabka degmada wardhigley oo runtii kaalinta ugu weyn ka qaatay howlgalka caawa iyo howlgallada kale ee aan ka samaynay degmada runtii ama dhallinyaro ha ahaadaan ama amooyinka ha ahaadaan ama dadka noocyadooda kala duwan ha ahaadaan waxay noola shaqeeyaan si ka duwan sida caadiga ah aaday u mahadsan yihiin oo u mahad celinaynaa waayo la-aantood annagu ma shaqay karno